إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada dhegaystayaal saakaya aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah sargaal ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu weeraray degmada hilwaa ee magaalada muqdisho ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weerar ka miina u dhigay askar kenyaati ah oo ku socdaalayay deegaan ka tirsan gobolka mandheera ee dhulka n f d waxaa magaalada afgooye ee gobolka shabeelle ah hoose lagu khaarijiyey askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ganacsado soomaaliyeed ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika iyadoona dowladda waddankaas ay qabqabasho karina soomaalida ka bilowday gudaha dalkaas malatiriga mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig kenyaatiga ay kaga sugan yihiin deegaan ka tirsan gobolka laamu weeraro lagu beegsaday ciidamada shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalk ayaa ka dhacay qaybo ka mida gobolka shabeellaha hoose ku dhowaad labaatan ruux oo kenyaati ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil gaari oo ka dhacay dalka kenya dad badan ayaa ku dhintay duqayn cusub oo ay milatariga ruushku ka fuliyeen dalka yukrain إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiiyo faah-faahsan sargaal ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu weeraray degmada hilwaa ee magaalada muqdisho warkaas iyo warar kale oo ku saabsan milatariga mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gudaha waddanka kenya iyo sidoo kale dhulka soomaaliyeed ee ay kenya xooga ku haysato oo weeraro kala duwan ku qaaday kenyaatiga weerar kale oo ka dhacay shabeellaha hoose iyo askari lagu khaarijiyey magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose waxaa dhacdooyinkaasoo idil isha soo mariya oo ka waramaya haashim cabdinaasir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay howlgal ka fuliyeen gobolada banaadir iyo shabeellada hoose iyagoo sidoo kale saacadihii lasoo dhaafay weeraro ka geystay gobolada laamu iyo mandheera ee ku jira gumaysiga kenya ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa degmada afgooye waxay ku dileen askari ka tirsanaa dowladda federaalka kaas oo magaciisa lagu sheegay cabdicasiis shube askarigan ka tirsanaa dowladda federaalka islamarkaana rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku dileen degmada afgooye waxaa raggii dilay u suuro gashay in ay ka qaataan bastoolad uu ku hubaysnaa isla shabeellada hoose rag ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xala dagaal culus ku qaadeen fariisin ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye xerada ugandhayska ay kaga sugnaayeen deegaanka arbacow ee duleedka deegaanka ceelasha biyaha ayaa waxaa lagu qaaday weerar culus waxaana aaggaas laga maqlayay dhawaqa rasaasta la isweedaarsanayay isla shabeellada hoose ciidamo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal ku qaaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan la beegsaday ayaa ku sugnaa deegaanka calamada ee asna dhaca duleedka ceelasha biyaha dhanka gobolka banaadir ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xala dagaal culus ku qaadeen fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka fariisinka la beegsaday ayaa ku yaala suuqa weyn ee bakaaraha sidoo kale guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xala qarax la beegsadeen hoyga oo degmada hiliwaa ka deganaa sargaal ka tirsanaa dowladda federaalka kaas oo ka tirsanaa maamulka degmada hiliwaa ugu magacaaban dowladda federaalka waxaana lagu magacaabi jiray qalinla geedow ninkan ayaa wuxuu mar soo noqday gudoomiyaha dhanka amniga iyo siyaasadda ee ugu magacaaban dowladda federaalka degmada hiliwaa sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala dhulka ay gumaysato dowladda kenya ayaa waxay weeraro ka dhanaa dowladda kenya ka fuliyeen gudaha deegaanadaas hameen hore ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay weerar kabiina u dhigeen ciidamo kenyaati ah kuwaas oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada sheekh barrow iyo finaw oo ka wada tirsan gobolka mandheera wararka ayaa intaa ku daraya in ciidamada kenyaatiga uu soo gaaray khasaare kala duwan waxaana si aan kala sooc lahayn ay madaafiic ugu garaacayeen deegaanada u dhowdhow halka uu dagaalku ku qabsaday sidoo kale ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa isla hamiin hore waxay dagaal culus ku qaadeen xere ay ku sugnaayeen ciidamada kenyaatiga saldhigan lagu beegsaday ciidamada kenyaatiga ayaa ku yaala deegaan lagu magacaabo majengo oo ka tirsan gobolka laamo waxaana ay wararku sheegayaan inuu halkaa ka dhacay dagaal culus oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waa mahadsan tahay haashim ganacsada soomaaliyeed ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika iyadoona dowladda waddankaas ay qabqabasho karin ah soomaalida ka bilowday gudaha dalkaas mahad ayaa ka waramaya kooxo burcad koonfur afrikaan ah ayaa gudaha dalkaas waxa ay ku dileen muwaadin soomaaliyeed oo ka mid ahaa ganacsatada soomaalida ee ku sugan halkaas iyagoo dilka kadib iskaga baxsaday goobta muwaadinka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray cali maxamed cali wuxuuna xilliga la dilayay ku sugnaa dukaankiisa oo ku yaala mid ka mid ah xaafadaha magaalo ka tirsan dalka koonfur afrika dhanka kale ciidamo ka tirsan booliska koonfur afrika oo dhowaan la geeyey magaalada cabton ee dalkaas ayaa bilaabay inay dadka aan u dhalan waddankaas jirdil u geystaan islamarkaana dhac iyo xarig iskugu daraan ku dhowaad labaatan qof oo soomaali ah ayaa loo taxaabay xabsiga kadib markii ay qabteen ciidanka koonfur afrika isku soo wada duub oo soomaalida ku dhaqan dalkaas ayaa wajahaya dhibaatooyin kala duwan oo nuuc waliba leh ku dhowaad labaatan ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil gaari oo ka dhacay dalka kenya maxamed muudey abu muslim ayaa faahfaahinaya wararka ka imaanaya dalka kenya ayaa ku waramaya in afar iyo toban ruux ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen shil gaari oo ka dhacay qayb oo ka mid ah dalkaas shilkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay waddada weyn ee xiriirisa magaalooyinka tiika ah iyo gaariisa ee gudaha dalka kenya inta la xaqiijiyey shilkani ayaa waxaa ku dhintay lix ruux halka ay dhaawacyo kala duwan oo culus ay soo gaareen siddeed kale kuwaas oo la dhigay goobaha caafimaadka shilkan ayaa yimid ka gadaal markii ay isku dhaceen gaari nooca xamuulka ah oo ay rakaab ka buuxeen iyo gaari kale kaas oo sababay khasaarahani culus wararka ayaa intaasi ku daraya in dadka dhintay aan la aqoonsan karin maadaama uu jirkoodu gubtay gubashada dadkan ayaa timid kadib markii ay qaraxday mid ka mid ah haamaha shidaalka oo uu siday gaariga xamuulka ah dalka kenya ayaa waxaa ku badan shilalka waxaana shilal ka dhacay dalkaasi ay galaafteen nolosha dad badan halka kuwa kale ay dhaawacyo kala duwan ka soo gaareen waa mahadsan tahay maxamed muudey abu muslim ayuu kaasi ahaa warkaan dhegaystayaal saaka waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dad badan ayaa ku dhintay duqeyne cusub oo ay milatariga ruushku ka fuliyeen dalka yukrain ugu yaraan saddex iyo labaatan ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen duqeyn cusub oo ay ciidamada ruushku ka geysteen magaalo ku taalla bartamaha dalka yukrain saraakiil ka tirsan xukuumadda kiyeb ayaa warbaahinta u xaqiijiyey dhimasho saddex iyo labaatan ruux iyagoona sheegay in duqeynta ay ka dhacday magaalo aada uga fog furimaha dagaalka valadimir seloniski madaxweynaha yukrain ayaa ruushka ku eedeeyey inay si ula kaca u beegsadeen goobaha ka fogfog saldhigyada milatari kuwaas oo ay ku badan yihiin dadka rayidka ah dhanka kale war ka soo baxay dowladda ruushka ayaa lagu beeniyey duqeynta cusub ee la sheegay in lagu garaacay magaalo ku taalla bartamaha dalka yukrain warkii subaxoo dhegaystayaal saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa balse qodobadii ugu waaweynaa ee warkayga saaka aan dib u xusuusiyo dhegaystayaasha sargaal ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu weeraray degmada hilwaa ee magaalada muqdisho ciidamada xarkada shabaabulmujaahidiin ayaa weerar kamiin ah u dhigay askar kenyaati ah oo ku socdaaliyay deegaan ka tirsan gobolka mandheera ee dhulka nf d waxaa magaalada afgooy ee gobolka shabeellaha hoose lagu khaarijiyey askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ganacsado soomaaliyeed ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika iyadoona dowladda waddankaas ay bilowday qabqabasho karin ah soomaalida ku sugan dalkaas milatariga mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig ay kenyaatiga kaga sugan yihiin deegaan ka tirsan gobolka laamu weeraro lagu beegsaday ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalk ayaa ka dhacay qaybo ka mid a shabeellaha hoose ugu dambayntiina ku dhowaad labaatan ruux oo kenyaati ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil gaari oo ka dhacay dalka kenya qodobadii ugu waaweynaa ee warkayaga saaka dib idiin xusuusinaya dhegaystayaal waynaga inta warkii subaxna guud ahaan dhegaystayaal waynaga inta